wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan ku saabsanaa mahadcelin iyo abaalmarin la guddoonsiiyey canshuur bixiyaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday kambaniyada iyo shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ee dalka waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin annagana xoogaa waxaa moodaa wax markay kugu cusub yihiin ganacsatada xoogaa waa gilgilanaya laakiin hadda waa la isla tallaabo qaaday meel fiican ayna maraysaa aadana la isu fahmay wax kastoo bilowna culaysay leeyihiin laakiin markii muddo la joogo waa la isla qabsanaa haddana waxaa moodaa waa kulaylka waa laga yimid waxaan rajaynaynaa dadkeena soomaaliyeed canshuurtaas waxay ku dhacdaa n d userske qof kasta oo soomaaliya wuxuu noqon doonaa canshuur bixiyuu noqon doonaa dhinaca kale ganacsatadii ka qayb gashay kulankaani ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in canshuurta la bixiyo qof kastoo soomaaliya canshuurta ku waajibtay inuu bixiyo canshuurta oo marka la ururiyo dowladda looga baahan yahay inay ku celiso shacabka soomaaliyeed oo macnaheeda aan ula jeedo in ummadda soomaaliyeed ay gaarto heer ay isku filnaato marka waxaan rajaynaynaa dadku inay qiimaha ay leedahay iyo qofku markay canshuur bixiso inay dadka dhan iskala iskala weyn tahay bise ninku markuu canshuur bixin yahay dalka asaa u sarreeya laakiin soomaalida waxaa hadda waqtiga dambe ilaahay ku ibtaleeyey ninku markuu canshuur bixin yahay waxaa loo baahan yahay sharafka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo wax walba uu leeyahay waxay ku xidhan yihiin canshuurtooda wallaahi dadka horta in badan aad ma u fahansano laakiinse dadka inta badan dhaqdhaqaaqa sameeyeen oo dalka ka baxeena waxyaabo badan dareemi karaan canshuurtu faadka mar walbaba horta waxaa qasaba horta in canshuurta la bixiyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ganacsatada ugu mahad celiyey bixinta canshuurta wuxuuna sheegay in ay joogtayn doonaan abaalmarinta la siin doono dadka canshuurta bixiya saad og tihiin qofku markuu canshuur bixiye yahay canshuurta markaad bixiso waxaad ogaanaysaa inaad qayb ka tahay amnigii dalka inaad adigu tahay qofka sugaya amnigii inaad tahay qofka canshuurtii waxbarashada lagu bixinaya qaybtiisa ka bixinayay inaad tahay inaad tahay qofkii dowlad diska qaybta ka ahaa waxaan aada ugu mahad celinayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee canshuur bixiyayaasha ee mararka qaarkood duruufo badan oo jira aawadood ku dulqaata ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in canshuurta guud ahaan dalkoo idil laga qaadi doono islamarkaana ay noqon doonto in mu'adin walba oo soomaaliya uu bixin doono canshuurta dalka waa runtii dhaqan aan soomaalida lagu aqoonin qofku marka uu nool yahay oo uu wax qabanayo in la abrisheed gareeyo loo mahadceliyo maaragtay si uu uga sii badiyo oo ugu sii dhiirida shaqada uu qabanayo sidaasoo kale kii faraha mushkilood kula jira oo dalka iyo dadka dhibku aana lagu cambaareeyo si loo loogu maaragtay ciqaabo dembiga uu faraha kula jiro marka dowladnimadu dadkii shaqada qabanayay qof kasta oo maanta shahaada halkaan ku siinay micnaheedu waxaa weeye qaranka soomaaliyeed ayuu wuxuu uqabanay u qabtay oo shaqo dalka waxtar u leh waana looga mahad celiyey marka inay caddayn ahaato gurigiisa ay taallo xafiiskiisa taallo beri ka maalin asaga taariikhdiisa markuu dib u fiirsho waxyaabihii uu kusoo guulaystay ay ka mid tahay gabar iyo wiilba iyo ganacsiba kulankan la xiriiray mahadcelin iyo abaalmarinta la guddoonsiiyey canshuur bixiyaasha soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo qof weliba oo ka qayb qaadata bixinta canshuurta dalkana abaalmarin la sii doono sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya